maxadka daraasaadka ee heritage ee fadhigiisuu yahay magaalada muqdisho ayaa soo saaray warbixin uu kaga hadlayo wixii uu qabsoomay iyo wixii ka qaldamay dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaana labadii sano ee uu xukunka hayay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyne farmaajo ayaa la doortay sideedii februari ee sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii isagoo ololihiisa iyo khudbadihii doorashadiisa kadib ballan qaaday inuu isbedel weyn samayn doono heritage waxay sheegtay inay warbixinteedan ku jaangoysay wixii ay dowladdu sheegtay inay qabanayso iyo waxa ilaa iyo hadda ka hirgalay warbixinta heritage waxaa noo soo koobaya cabdixakiin maxamuud shirwa
maasanad falastiin warbixintanu maxadku ciwaan uga dhigay hogaaminta madaxweyne farmaajo ayaa sidaa xuseen ay ku qiimeeyeen labadii sannadood ee dowladda madaxweyne farmaajo iyo weliba waxaa la gudboon labada sannadood soo socda waxaanay sheegeen in laba sanno kadib haddii la qiimeeyo wax badan waxqabadka madaxweynaha ay ka soo baxayso in qorshayaashii qaar ay u suurto galeen kuwo kale oo badan ah oo ballanqaadkii xilligii doorashada iyo weliba shirkii london aanay waxba ka hirgelin dhanka guulaha xukuumadda madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre waxay warbixintu sheegtay inay in ay guulo wax ku oola ka gaadheen dadaalada in soomaaliya deynta laga cafiyo islamarkaana ay xawaaro geliyeen wadaxaajoodyada hay-adaha maaliyadaha adduunka sida hay-adda lacagta adduunka ee i m f sidoo kalena ay kordhiyeen dakhliga dowladda islamarkaana ay ku guulaysteen kasbashada kalsoonida shacabka kuna mitideen wada shaqaynta hay-adaha fulinta sida madaxweynaha iyo wasiirka koowaad sidaasoo ay tahay bay tidhi warbixintu aanay hirgelin in badan oo ahaa ballanqaadyadii madaxweynaha ee doorashada uu ku galay geesta kale waxa ay warbixintu sheegtay in ayse soo tari waayeen ballanqaadyadii madaxweyne farmaajo ee ahaa in xukuumaddiisu ay al-shabaab kaga adkaanaysa laba sanno balse taasi iska baddaaya waxay tihi warbixintu ay ku guuldaraysatay in uu hirgeliyo in ballanqaadkii ahaa in uu furayo jidadka muqdisho oo in badan ay si joogtaa u xidhan yihiin kuwo kalena ay xidhaantooda soo noqnoqoto dhanka siyaasadda arrimaha dibadda waxay warbixintu sheegtay in labadii sannadood ee lasoo dhaafay uu hareeyey jahawareer iyo isqabqabsi dowladda federaalka iyo weliba dowlad goboleedyada si awood sheegasho ah waxaanay warbixintu xustay shaqa kaeridii madaxweynuhu ku sameeyey guddoomiyeyaasha baarlamaanka iyo maxkamadda sare taas oo ay tilmaantay inay noqotay tallaabo ka yaabisay xitaa taageerayaasha madaxweynaha waxayna suurtogelin bay tiri warbixintu in go'aan siyaasadeed oo loo dhan yahay laga gaadho qodobada dastuurka ee weli aan laga heshiin kuwaasoo ahmiyad gaara u leh hirgelinta doorashada laba kun iyo labaatan sidoo kale aan heshiis buuxa oo laysku raacay oo laysku raacsan yahay laga gaadhin hannaanka doorasho ee soomaaliya ay qaadanayso sannadka laba kun iyo labaatan taasoo ay warbixintu sheegtay in ay sii fogeynayso suurtagalnimada doorasho qof iyo cod ah oo inay dhacdo sannadka laba kun iyo labaatan waxaa kaloo tilmaantay inaanay suurtogelin in la adkeeyo dhidibadana loo aaso hannaanka federaaleynta iyana oo ay maamul goboleedyadu aanay ka sii xoogayseen kana sii maamul wanaagsanaanin sida ay ahaayeen laba sanno ka hor xagga siyaasadda arrimaha dibadda waxay sheegtay inay daciif amaba xumaadeen xidhiirka ay soomaaliya la leedahay dowladaha iyo weliba hay-adaha ay sannadahan dambe sida aadka ugu tiirsanayd sida qaramada midoobay in badan dalalka reer yurub turkiga uganda iyo sacuudiga iyo weliba imaaraadka oo khaliija kuwa xidhiirka ganacsi ee ugu baahan ay soomaaliya la leedahay iyo weliba jabuuti oo ay ah bay yidhaahdeen ama ay warbixintu sheegtay waddan walaal dhowa islamarkaana saaxiibo dhow soomaaliya ah waxaanay noqdeen bay tidhi dalal fara hal gacan lagu tirin karo dhanka musuq maasuqa waxay warbixintu sheegtay in aad loo hadal hayo la dagaalankiisa waxaana jira bay tidhi daahfurnaan muuqata oo ku aadan dakhliga iyo weliba ay dowladdu soo ururisato soo ururiso iyo weliba bixinta kharashyada dhinaca kale dhaqaalaha xukuumadda qatar ka soo gala dowladda farmaajo iyo weliba sida ay u isticmaasho waxay noqotay bay tidhi in waxaan wax badan laga ogeyn aadse loo hadalhayo dhinaca kale waxay tilmaantay warbixintu in ay dowladdu xakamaysay saxaafadda madaxa bannaan iyadoo aadaysatay inay qaado ololo bahsan oo isgadid ah iyo weliba brobaganda ah taas oo ujeeddadiisu tahay in madax ka qabsasho shacabka allahood aan la yahay waa sida ay warbixintu hadalka u dhigtay xukuumadda madaxweyne farmaajo iyo khayre waxay argagixiso ku sheegeen bay tiri warbixintu muwaadiniin una gacan geliyeen etoobiya balse waxay xuseen madaxweynuhu in uu dhowaan ku dhiiraday in saxaafadda madaxa bannaan oo dowladdiisa dhaliisha uu ku tilmaamo kuwa baahiya colaadaha geesta kale waxay warbixintu ka hadashay dhanka xoojinta amniga waxaanay tilmaantay in ilaa iyo hadda dowladdu aanay ku guulaysan inay hirgeliso golaha amniga qaranka ugu dambayntiina waxay warbixintu soo saartay qodobo tala soo jeedin oo ku qotoma qodobadaasi ay warbixinta kaga hadleen mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixintaasi noo soo koobaya oo stuudiyaha nagu heliya jacfar hayan haddaba warbixintan iyo waxa ay heritage ku salaysay ayuu isla cabdixakiin maxamuud shirwac weydiiyey cabdirashiid khaliif xaashi madaxa macadka heritage oo uu khadka telefoonka muqdisho kula xidhiidhay
daraasadan waa midii aan samayn jirnay noocaasi ka mid tahay waxaana ku eegnay qiimeyn saarnay labadii sano ee dowladda hadda jirta madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxay ballan qaadeen baan fiirinay wixii ka kabiyaa baan fiirinay wixii uqabsoon baan fiirinay waxaana siinay talo ku saabsan labada xigta inay inay inay diyaaradda saaraan marka labadaas sannadood ee aad tilmaantay dowladdu ay joogtay ee aad warbixintan kasoo saarteen maxaad ku qutumiseen ma qiyaaska ama qiyaastaaad qaadanayseen iyo dhinacyadaad eegteen maxay tahay su-aal aada muhiim ah weeye waxaan fiirnay dowladda halbeeg noo ahaa dowladda waxay tiri iyada waa qabanaya waxay tiri markii la doortay madaxweynuhu kaamiinka ku jiray ballanqaadiyuu sameeyey markii la doortay ballanqaadyadii buu qaar sii waday markii dambana london buu geeyey waxa dowladdiisa u qorsho ah afar qodob baana ugu weynaa oo afartaas qodob baa marka diirada saarnay siyaasad lagu dhan yahay loo dhan yahay inuu ka shaqeynayo oo dastuur iyo constitution iyo federalism iyo dimuqraadiyiin waxaasoo dhan hoos imaanayaan amnigay ka hadleen waxay ka qabanaya waxay ka hadleen dhaqaalaha iyo maaragtay adeega bulshada waxay ka hadleen mashruuc wadajir ay u bixiyaan oo deegaanada iyo degmooyinka iyo ku saabsan oo dadka la aruurinayo nabadda inay ka qaataan iyo amnigana lagu howlgelinayo marka waxay igu ballan qaadeen inay qabanhayaan sii baan anaguna dib istaagnay oo fiirnay wixii uga qabsanay iyo wixii ka qabyaa iyo wixii ka qaaran haddaynu ena dabcan marka warbixin la samaynayo waxaa la isticmaalaa methodology ama hanaan baa la isticmaalaa loo maro meelo gaara laga raadiyaa oo nidaamkaa la maraya iyadoo lagu inta badan sa looga dhigayo muxuu yahay hanaankaad isticmaasheen aad warbixinta kusoo ururiseen dad nooceeyaad kasoo ururiseen si aad kusoo hesheen xogtan annagu afti dadweyne iyo maaragtay sarfey maana qaadin oo dadkii maana tegin waxaan kugu eriba shirkii london barnaamijka dowladdu geysay oo tiri waa qabanaynayo afar maaragtay tobood oo waaweyn ka koobnaa amni lahaa amnigii baan fiirinay amnigi amnigii wuxuu iga qabsoomay ilaa magaaladii baan ku noolahay dalkii baan joognaayo wixii dhacahaya iyo amnigii o dhan baa laga socdaabaan wixii ka qabsoomay iyo wixii ay dheheen saasaan yeelina saasaan yeelina saasaan yeelina waa jirtay oo shirkadana barnaamij ballaaran baa la geeyey bulshada caalamka iyo deeqbixiyaashana heshiis bay kula galeen barnaamijkaasi in loo maalgeliyo marka barnaamij ballaaran bay waqti may maaragtay two thousand seventeen kii madaxweynuhu geeyey kii baan fiirinay kaas adeeg loo dhayahay aan fiirnay dastuurkii waan fiirnay marka wixii ayagu ay ballan qaadeen baan dib istaagnay markaasaan mid walba waxaan kantaan uga qabsanay tanaa ka qabiasaan ha yeela waan gartay haddaan qodob ka mida soo qaato tusaale ahaan oo kale waxyaabaha aad kaga hadashay waxaa ka mid ah in ballanqaadyadii aanay fulin oo iyagoo soo xiganaya qodobada horeed soo tilmaantay haddana waxaad tilmaanteen in ay xukuumaddu ay ku guulaysatay kalsoonidii shacabka si ka sarraysa weliba ereyadaad isticmaashay waxaa ka mid ah intii xukuumadihii ka horreysay ay heli jireen iyada taasi say isu qabanaysaa in ay aanay ballanqaadyadiina fulin haddana kalsoonidii shacabka ay haystaan waa su-aal aad iyo aad u fiican weeye oo runtiina u baahan yahay in aada loo sii baaro waana la taxliilin karaa laftigeeda shacabku dowlad bay rabaan dowlad bay rabaan dowlad kasoo timid dowladda cabdiqaasim balidoogla uu kasoo degay ilaa xamar bay taxanaayeen tii sheekh shariif saas usoo dhaweeyeen tii cabdullahi yuusuf afkooyaa dad uga hortegay inkastoo fadaa tiiso ay herid badan ku socotay xasan sheekh waa waa waa saasaa la ahaa marka dadkan aad bay dowlad u rabaan waa dad cer yar oo wax badan xataa aan dowladda ka dalbanahayn oo oo oo dowladnimo aada u hamuun uga qabo weeye aadna ugu ugu maaragtay ugu seeka dheereenaya dowladda iyo oo isha ka laabanaya xataa mar iyagoo ujeeda inay macnaha qardajeex ku jirto laakiin annagu hay-ad cilmi baaris baan nahay dadkaan sahan u nahay dowladdan waardiye ka nahay foogaal baan nahay marka qof baa wuxuu ku farxayaa madaxweynuhu inuu dad maaragtay dhaawaca isagoo aroortii soo booqanaya maaragtay islaan jibka xaaqaysa oo maaragtay ku daawilka istaagay oo dhunkaday oo salaamay taas hadda wax laysaga farxo weeye laakiin dowladdan afartan sano mandate iyo shaqa laga rabaa shaqadaasaa lagu qiimeynaya amnigii waa la fiirinaya maka daray maka ficaaday wixii la gaari karay ma la gaaray marka hay-adaha cilmi baarista shaqadoodu alalas iyo sacab maahan inay guulaysataan rabnaa lix qodob laakiin haddaanay laakiin haddaanay cabdirashiid waan ku talinayna inay ku guulaysan karto marka laakiin cabdirashiid haddaanay haddaanay waxba qabanin saa tilmaanteen oo ay waxqabadkii aanay samaynin ballanqaadyadii aan idhaahda haddaanay ballanqaadyadii fulin haddana si kalsoonidan ku heleen ballanqaadyo waxyaaba badan baa ka fulay hadda dhaqaale waana sheegnay meesha ka fulay wax badan waxbaa ka fulay oo ma aan odhan kulligood maaragtay way ku wada fashilantay way gaabisay way luudaysaa ay socodka ha xoojiso badan baa ku jirta marka dhaqaalahoo kale hadda marka la dhahayo adduunka xoogaa kalsooniga kasoo codsatay deyn baa la siiyey lacag baa la siiyey deyn bay rajo qabtaa in la siiyo deynta in laga dhaafay rajo marka wixii ay ku jicnayn dadku way arkaan ugu dambeyn cabdirashiid haddaan ku weydiiyo haddaynu si guud u eegno waxaad hadasheen ka hadasheen dowladda wixii u qabsoomay iyo waxaan qabsoomina ballanqaadyada aan ka qabsoomin maxaa tala soo jeedina ee tusaale ahaan oo kale xal maxaa idinku muuqday markaad aragteen waxyaabahan aad soo ururiseen eed warbixinta kusoo saarteen annaga dowladda waxaan kula talnay inay laba kaclayso laba sanaa hadda ay waxaan qabatay wax badan qabyo ka yihiin wax badan badan qabyo ka yihiin inay laba kaclaysaan kula talinay waxaana xooga saarnay siyaasadda inay dejiso gobollada la heshiiso siyaasiyiinta iyo xisbiyada iyo xildhibaanada iyo mucaaradka xamar la degan oo federaalka heer federaal siyaasadda ka ciyaara ay la heshiiso waxaan kula talnay inay somaliland la heshiiso oo ay ubax qoyan oo nabad la aado waxaan la heshiina wixii xoog iyo caqli iyo tala aan ku talina wixii xoog iyo caqli iyo tala hayaan iyaiyo gobolada iyo soomaalida inay isugu geeyaan in amniga la sugo oo shabaabka dalka weerweerinaya laga qabto waxaan kula talina khayraadka iyo jaasiinka soomaaliyeed iyo waxaas inaysan fasax u haysan markii doorasho qof iyo cod ay dhacdo oo dadkan ay idan buuxa ay dadka madaxda siiyaan markaas la gudagalo oo gacmo gacmeynta laga daayo waxaan kula talinay in international communityga xiriirka lala leeyahay oo hadda ay meelo badan iska iska macnaha mugdiyaal iska soo galeen wax ka qabtaa beri hore waxaa laisku dowladaha adduunka waxay isku dagaalamay macnaha isku tartamayeen turkiya iyo ingiriis iyo u n iyo african union iyo carabta iyo annagaa soomaaliya saaxiib la annagaa u dhow annagaa gacan qabanayna annagaa ehel u ah hadda waxaa moodaa xoogaa in macnaha macnaha beri saddexaad la noqday haddii inaan la kala qaadayo dadkii laisku laisku wada laisku wada xoogaa murqacday xiriirka adduunka aan lalahayn isu sidii hore ahayn inay xiriirka adduunka soo celiyaan oo xiriirka wanaajiyaan oo dal iyo labo aysa maaragtay aysa isu kookoodin marka guud ahaan wax ayaga anfacaya annagana na anfacaya sababta baabuur ay wadaan baa saaran nahay waan soo bandhignay
kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid khaliif xaaji xaashi madaxa macadka heritage oo u warramayay cabdixakiim maxamuud shirwac